asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiiba meel kasta aad joogtaan iyo si walbuu aadno maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ureega wararka afar labaatanka saacraad ah dalsane magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo wesnaa ilfajigan ayaa laga rabaa
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeenimo axad ahay sii baxeyso isna ayaana soo gelaysaa taariikhdan waxa ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha sagaalaad ee sebtembar sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada iyo macluumaadka caawa barnaamijka wareega wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qaadan doono idinkana aad ku dhegeysan doontaan hadduu eebah raalli ka noqdaan waxaa qeyb ka noqon doonaa shirka golaha waatashiga qaran ee looga hadlayay arrimaha dalka xaaladaha markaa taagan ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho waxaana shir gudoominaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud qodobada ugu muhiimsan ee shirkaasi looga hadlay caawa barnaamijka wareega aan kugu soo baahin doonaa saaxiibyaal waxyaabaha markaasi diiradda lagu saaray maxaa kasoo bixi karaa raje inteesa la-eg ayaa jirta in shirkaas uu mirdhalo falanqeyn iyo waraysi arrintaas ku saabsan ayaad maqli doontaan qobolada markaasi falanqeeya arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa markaasi doodo adag ka qaba shirka hanaanka uu ku bilowday qodobadeena kale waxaa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyay ogaan laba qofood ayaa ku dhintay qaraxa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo milxo oo ka tirsan gobolka sanaag ee bari ee maamulkaasi waan idiin soo gubi doonaa waxaa kaloo maqli doontaan maamulka hirshabeelle waxa ay ku baaqeen in si deg deg ah loo joojiyo dagaal beeleeda markaasi ka socda deegaanada hoostaga degmooyinka raagaxeele iyo cadalle wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka hirshabeelle oo arrintaas ka hadlay ayaad maqli doontaan waxaa kaloo idiin soo gubi doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doonaa madaxweynaha soomaaliya waxa uu qaabilay madaxweyne ku-xigeenka midooda yurub ee arrimaha siyaasadda iyo amniga waxyaabaha ay ka hadleen ayaa sidoo kale idiin soo gubi doonaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doonaa maamulada degmooyinka hodan iyo howlwadaaga ee muqdisho ayaa olole iskaashi nadaafeed ah ka sameeyey wadada isku xirta dabka iyo isgooska bakaaraha oo burbur iyo markaasi biyo fadhiisa dhexeed waan idiin soo gubi doonaa qodobadaasi wuxuu soo korray caawa maqli doontaan iyo wararka ugu dambeeyay qaraxyo khasaarooyin kala duwan dhaliyay oo maanta ka kala dhacay magaalooyinka magaala beledweyne iyo soo kalantay gobolka ba ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdihaab cabduqaadir ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaaladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalaginoo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduulayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
hagaag saaxiibyaal habeen wanaagsan ayaan wadin kalaya barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadi hadalsan magaalada muqdisho qeybaha ugu horreeya barnaamijka ayaan gudagelaynaa waxaan ku bilaabaynaa saaxiibyaal shirka golaha watashi qaran ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana shir gudoominayay shirka golaha watashi qaran oo maanta si rasmi ugu furmay muqdisho shirkan oo muddo laba maalmood ah ka socon doona ayaa waxaa madaxda qaranka ee dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleeda dalka waxa ay ku lafguri doonaan arrimaha hortuminta u leh shacabka iyo dowladda gaar ahaan sugidda amniga iyo sidoo kaleente waxqabashada saameynta abaaraha dalka ka jira la dagaalanka al-shabaab shirkan golaha watashi qaran waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre madaxweynayaasha dowlad goboleeda jubbaland axmed maxamed saam axmed madoobe koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed naftagareyn hirshabelle cali cabdulahi xuseen cali guudlaabe galmudug axmed cabdi kaariga qoorqoor iyo puntland siciid cabdulahi dani oo kaga qayb galay aaladda fogaan aragga ah waxyaabaha kale ee ugu muhiimsan ee shirkan diiradda lagu saaray iyo xogaha macluumaadida ka soo baxaya madaxtooyuhu waxay xaqiijinayaan arrimaha amniga iyo markaasi arrimaha abaaraha sidoo markaasi dagaalka lagula jiro al-shabaab oo ka bilowda guud ahaanba dalka iyo eh, shacabka ku nool gobollada dalka oo abaabulka markaasi bilaabay si ay markaasi kaga dulqaadaan weerarada al-shabaab ay ku hayaan inkastoo la fahansan yahay in dhinacyada ay sar fadhiya qaarkood aysan isku faraxsaneen hanaanka shirka uu ku bilowday ayaana markaasi ah mid cagajiid aad ugu muuqda markii loo ego shirka madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulahi dani uu kaga qayb galay aaladda fogaan aragga maadaama uu ka baaqsaday inuu soo gaaro magaalada muqdisho sababo aan la xaqiijin hase yeeshee waxaa la fahansan yahay in khilaaf u dhexeeya dhinacyada ama markaasi xurguf siyaasadeed ee ka dhalata tan iyo markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku soo baxay doorashada shan iyo tobankii may ka dhacday teenada afizonia muqdisho taa oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud markaas dhinacyadu durbaba xukuumad markii dhisana uu banaanka usoo baxay khilaafka maamul goboleeda markaasi kala dhexeeya inkastoo madmadoogaasi ay u badan tahay in miisku hadalka maadaama in kala fadhiyo xal loogu gaari doono haddaba waxyaabaha markaasi falanqeynaha ku saabsan kulmada maanta furmay ilaa iyo maalinta berito ah ee la filayo waxyaabaha laga rajeynaya waxaa ka mid a in qodobo wax ku oola ay ka soo baxaan iyo in markaasi dhinacyadu heshiis ay wada- ka wada gaaraan arrimaha ku saabsan eh, dagaalka iyo sidoo kalente geedi socodka doorashada iyo sidoo kalente arrimaha ku aadan xal u helidda mushkiladaha markaasi soo noqda ee dhanka abaaraha haddaba maxaa laga filan karaa kulanka maanta furmay rajo intees laga- ayaa laga qabaa inuu mardhaloo guuleysto falanqeyn arrintaas ku saabsan waxaa markaasi kala yeelay aqoon-yahan cabdiraxmaan maxamed saciid oo loo yaqaano eh, gentleman oo markaasi ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed oo falanqeeya siyaasadda arrimaha gudaha dalka ayaa hor dhignay bal waxa ay la tahay aragtidiisa shirkan waxaa ka soo bixi kara waxaanu ku jawaabay bismillahi rahmaani rahiim salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacay waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan maxamed saciid cabdiraxmaan jabtirmaan shirkaas haddaan ka hadlo waxaan ku jira waxaa ka mid ah dadka dhaliilsan ee qaabka uu ku socdo Wa- waxaan u arko qalab horay loo galay in weli lagu sii wado Eh, waa wax loo joogo ee la sixi doono iyo in kale shirku ma shir maamul goboleedaa waa shir national issues looga hadlayo haddii uu shirku yahay eh, mid maamul goboleedyada lagula xisaabtan waayo taadiyadihii hore la siiyey barjatooyinkii hore la siiyey waxyaalihii ay ka qabteen waa shir aflaaxi kara oo ma aragtay dowladii weyn ama federaalka aheyd ay la xisaabtamayso dowladaheedii eh, yaryaraa haddii uu shirku yahay inay ka hadlaan wixii dowladda federaalka ay lahayd ee arrimaha dibadda oo kale ahaa ee dhaqaalaha ahaa ee militariga ahaa ee xuduudaha ahaa waxaan u malaynayaa jidkaas waa qaldan yahay in la saxoon lagu baahan yahay marka aragtida aan ka qabo waa labadaa marna waa saxsanaan karaa oo waa marka lala xisaabtamayo shirtooyinkii hore iyo waxyaalihii hore oo loo siiyey wixii ay ku qabteen taqliyaba ka soo xaroodaan maxaa caqabada hortaagan in taqliya ay ka soo xaroodaan wadamada dakhliga soo ee gobolada ama shteeyada dakhliga soo gala sida puntland oo kale oo fikadeeda wax ka yimaadaan sida jubbaland oo kale oo fikadeeda wax ka yimaadaan maxaa keenay in fikada camar keliya qaranku uu ku xisaabtamo kuwaana aanan ku xisaabtamo xuduud waxaa iskale dowladda federaalka ee cirka tahay hadday badda tahay hadday dhulka tahay wixii dakhligo ka soo xaroodana waxaa eh, wada leh waxaa la yidhaahdaa dowladda federaalka eh, percentage-yar waa la siin karaa meelahaasi san yihiin sida xamar boqol iyo dakhliga dibadda ka soo xarooda fiftiin shan iyo toban boqolkiiba marka wuxuu ku xiran yahay qaabka loo dhigo sida ay la tahay labada arrimood isku salaysan yahay in la cadeeyo waayahay waxyaabaha la isweydiina waxaa ka mid a shirkan maxaa ka soo bixi karaa qodobo oo laisla ogol yahay oo dhinacyadu heshiis ku yihiin ma ka soo bixi karaan waa su-aalaha la isweydiinayo walaalahood sidaan hore ugu sheegay eh, shirka haddii looga hadlayo wax guud dowladda federaal federaalka iskale dowladeeda iskale baraamidka iyo wasadiisa iskale baarlamaankay kala xajoodara oo kala xisaabtami kara haddii shirku uu ku salaysan yahay in lala xisaabtamayo maamul goboleedyadii ama hadda kadib lala xisaabtami doono qaabkii wax loo siiyo sida wax looga rabo inay saa wax u dhigaan awaaryada jira in la soco oo maaragtay maamul goboleedyadu inay dibadda aadayaan dastuurka qodobadii badanaa ka duwaxa in la soco oo ah in dowladda federaalka lala wadaagi wadaagsiiyey arrimihii siyaasada arrimihii dhaqaalaha arrimihii difaaca maamul goboleedyada waxyaalahaas waxay u baahan yihiin in la soco inti waxaa laga hadlayo wax lagu saxayana waa arrimaad u fiican si kalena waan sugaynaa wixii kale ka yimaada markaasaana wax badan ka dhigi kartaa waan gartay hadda waxyaabaha lagu hadlaayo oo sida hadda madaxda warfaafinta ay sheegeen waa arrimaha amniga amniga oo kale markii loo eego murun ma ka imaan karaa baaxidda haddaan ku laabano federaalka baaxiddiisa haddaan ku laabano waa awooddii la kala qaybiyey awooddii la kala qaybiyeyna dowladda federaalka awoodo qaasa ayay leedahay dowladgoboleedyaduna awoodo kaloo qaasa ayay leeyihiin waana mar kasta waxaa gacanta saranay xagga sharciga iyo xagga dastuurkaba dowladda federaalka ah dowladaha kale waa inay u hogansanaadaan lana sameeyaan dowladda federaalka ah iyo sharci ahaan ay xaq u leedahay marka amniga markaan ka hadleyno waa arrin ku saabsan xuduuduu gelayaa wadaha ah sicirka ha ahaato dhulka ha ahaato waa wax loo baahnaa inay dowladda federaalka ku koobnaato howlgaladeedii iyo shaqadeeda iyada ay ku heshaysiiso mana aha dowladda federaalka iyo maarka inay ku kooban tahay muqdisho keliya dowladda federaalka waa inay state kasta iyo gool kasta iyo meel kasta oo dalka kamid ah ay fadhiyo ku leedahay macluumaadkeeda khaaska u ah qofka uu qiimayo maruuqu marka arrimahaasi oo hadday militari iyo xuduudkiisa waa wax loo baahnaa inay ka xisaabtamaan golaha wasiirada iyo difaanshaafika prime ministerka waxaa iyaga la xisaabtamaya komishinka amniga difaaca ee baarlamaanka haddii xaaladdu weynaatana baarlamaanka oo wada fadhiya arrimahaas oo kale si cod loo baahnaa lagu codayn karaa siday si shakareed wax ku haysanayaana waa wax iyagana u furan inay tadaamurin kartaana waan gartay marka hadda rajada laga qabo in shirkan uu mirdhali karo halkee bee leegtahay rajo weyn kama qaba aniga shaqsi ahaan abdiraxmaan gentleman haddaan lahay rajo weyn kama qabo sababtaan u leeyaana waxaa waaye haddii maamul goboleedku ugu yimi ciidanka aniga halay halay halay hoos keeno dhaqaalaha dalka dibadiisa ka imaanaya alla wax laiga weydiiyo dhaqaalaha wax laiga weydiiyo maxaa la yidhahda haddii bisafar dibadda la aadayo waa in dad la igu daraa waxyaalahaas waxyaalo oo aada u liita waay aada u liita dowladnimadana ama federaalisa kale meel ay kasoo heshaysan lahayn marka waa in wax la saxaa Waayo, hadda marka em, maxay arrintan ay ka dhigan tahay in madaxda ay iskugu yimaadaan oo shir noocan oo la qabto dabcan ifaalaha in dhammaanba madaxda maamul goboleeda iyo dowladda federaalka ay heshiiyaan oo si wadada iyo nidaamka dastuur ku jira loo wada socdo miyaysa muuqan
wax colaada kama dhexeeya federaalo iyo dowladda stateka wax colaada oo laga ximaan karaa ma jiro La- laakiin laakiin aragti ahaan markii loo eego aad bay u kala dugan yihin soo maha maamul goboleeda iyo madaxweynaha qaar ka mid ah qodobadka jira loo baahanyahay in la saxaa waa dowladda maamul dowladda maamul goboleedka wax sharciga oo ay kaga hor imaan karto dowladdii aabbaha u ahayd adiga wiil iyo aabiis iska hor imaan karaa waa caasinnimo soo maha marka dowladda federaalka waa aabihii dalkan weeyaan maamul goboleedyadiina waa caruurtiisa marka waa in maaragtay dhaqanka siyaasadda waa inaan siday ila tahay iyo anaa siday sida taaskaa dalkii uga jirtaa waa inaan la fiirina la fiiriyaa danta caamka ah ee dalku wanaagiisa ku jiro dadka soomaaliyeed halkasta jooga wanaagooda ku jiro hawsha waa inay saa ahaata dad aniga waxaa hadlaysi iyo waxaan hadlaysiiya soo nin kastaa maaragtay cabsi ka qaba beri inuu meesha ka baxay iyo inka meesha qof joogaayo malaha waaba la dhimanayaa laakiin dadka wanaag ha looga tago si sax ha looga tago qof fiican ayadoo la haysto adeegyada ee kala midka dhaqankeeda in ay waxaa yeelana oo horumar kale oo kifaaxa leh oo securitiga leh oo teknolojiyada iyo waxyaalo kasta hore loo marya leh marka taana waxay ku imaan kartaa marka hore qaladka kugu jira biiska inaad soo saxdo oo dusha u aada horumarkaadana halkaasuu kasoo baxaya laakiin haddii aad deeqa ku dhex jirto aadad garanaysaa deeqada uma baxda dhibkeeda leedahay
waayahay ugu dambeyntii fariintaa u diraysid madaxda ku shirsan magaalada muqdisho maxay tahay
Waa- waxaan u dirayaa eh, dowladda federaalka nidaamka federaalka inay gudiyo ku sameyso ama dib ugu laabato Eh, dad waaweyn oo soomaaliya oo xilkasa oo sharciga nidaamka yaqaanaa dalkii dibadiisa wajooga hadday u baadaan wadamada eh, la kaashan karaan sida maleeshiya oo kale iyo indoneesiya oo kale iyo ayagaa dowlado mufilmehe ay la kaashadaan Eh, haddii loo baadana suulanaha jarmal iyo eh, maraykan iyo wixii kaloo wax laga qaadan karo eh, laga weydiistaa talooyin meelaha ay maaragtay qaladaadku ka jiraan iyo sida wax lagu bixi karo Eh, haddii ay tahay maaragtay eh, in arrintaanaysa ay tahay arrin la xisaabtaana waa arrin bilaaba oo fiican oo aan bogaadinayo laakiin shaki ay iga jirto
kaas wuxuu ahaa aqooyahan cabdiraxmaan maxamed siciid gentleman loo yaqaano oo markaasi falanqeynayay shirka golaha wata shaqeynaya maanta ka furan magaalada muqdisho iyo qodobada markaasi muhiimka ah ee looga hadlayay waxaa kasoo bixi karaa iyo barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaad ee hatalasina magaalada muqdisho ad degeysanaysaan qabihiisa hore waan ku guujanaa qodobo kale ayaa inoo socda hordhac barnaamijka aad kusoo maaqasheen hayse yeeshee marka
qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nido fotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
bishaaro waa bishaaro bishaaro waa bilkhayre dhammaanba waxaa loogu bishaaraynayaa bulshada kala duwan ee muqdisho in ay western union ay taariikhda markii ugu horreysay ay ka curatay magaalada muqdisho waana xawaaladda ugu caalamisan caalamka oo dhan uguna degdegsiimaha badan waana xawaaladda keliya ee ka shaqaysa magaalo iskaba dhaafi xataa xataa xataa xataa xataa tuulo kasta oo ka mida caalamka oo dhan taaka taako ayay dhulka ugu jirtaa waana xawaalad hadafkeedu uu yahay haan to haan oo la micnaa hadda adigu qofkan u dir isla markaasna ha qaato qofka kale cidna u dhaxayn mayso western union haddaad kuus lacageed iyo kumanaan ku dirsanayso qiimaha lagugu xawilayo waa hal dollar adigoo muqdisho jooga western union waxa ay fursad kuu siinaysaa in aad lacag u dirsato banki kasta dalalka kale ah kanada denmark finland faransa germany italy griiga malta netherland norway romania rushia imaaraadka carabta sweden switzerland ingiriiska iyo maraykanka xawaalada western union waxa ay xarumo ku leedahay magaalada muqdisho waxaana ay ku kala yaalaan xawataako maka almukarama iyo eeraboorka muqdisho haddaba wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir taleefanada kale ah eber lixal shan siddeetan iyo saddex lixdan iyo labo soddon ama eber lixal sideed eber eber siddeetan iyo labo labaatan iyo shan hamugaan western union
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintaiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararkaa miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal
subersin design design daabacaad ku leh sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kastaa kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersin design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersin waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dhijitaal ah subersin brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersin brenter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersin dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg way shaqadoodu daha iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye halaylah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurhay ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aaloo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay suber sayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotay qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martidii ugu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtay
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carabta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
barnaamijka wareegi wararka afar labaatanka saacraad ee hadalsane magaalada muqdisho ayaan isa soo gaanay saaxiib yaalan ugu yaraan laba qof oo ka mid yahay qofkii isqarxiye ayaa ahaa ku dhintay qaraxa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo milxo oo ku yaala bariga sanaagya qofka qaraxay qofka qaraxay ayaa markaa la sheegay in uu ahaa qowmiyadda ormada dadka ku dhaawacmay qarax ayaa dhaawacooda markaas loo qaaday magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland ilaa hadda ma jirto cid sheegatay qaraxa balse deegaanka waxaa ka ag dhowaa kooxo islaamiyiina hubeysan kuwaasoo dadka deegaanka iyo ciidamadaba puntland kula dagaalama halkaas maamulkana weli tafaasiil arrintaas ku saabsan aysan soo bixin wuxuu kusoo kordha wararkeena ee soo aadan ayaan iskugu soo gudbi doonaa sida wararka qaraxyada aan kugu jirnaahe beledweyne iyo gobolka baay ee koonfur galbeed ee soomaaliya deegaan ka tirsan maanta qaraxyo ayaa ka dhacay oo khasaarooyin kala duwan dhaliyey haddii aan ku horeyno gobolka hiiraan ee hirshabeelle waxaa markaas qarax miin waa waddada dhigay ayaa waxaa markaas uu haleelay gaari ay saarnaayeen ciidamada miina baarista kuwaas oo la sheegay in khasaaro kala duwan soo gaaray ammaanka ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaana markaas faahfaahiyey qaraxaasi iyo khasaaraha ka dhashay waxaa markaasi ay sheegeen in qaraxa uu ahaa miino markaasi dhinaca la dhigay oo markaa uu haleelo gaaray la socdeen ciidamada booliiska ee mabaarisa oo magoleedka hirshabelle gaarna kuwa beledweyne ku sugan gaariga ayaa mar qura qarxay xilli uu marayay xaafadda lagu magacaabo xabataako si gaar ah meel aan sidaas ugu figeyn laanta nuur xawaad ee magaaladaasi beledweyne islamarkaana waxaa ka dhashay khasaare dhaawacyaa oo gaaray askarta sanad gaariga ilaa iyo saddex askari oo markaasi ciidamada miinabaarista ayaa ku dhaawacmay qaraxaas waxaana sidoo kale askarta loo qaaday dhaawacyada saalka ciidamada admis ay ku leeyihiin deegaanka ciidada jaalle ee duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ciidamada booliiska magaalada ayaa gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay iyagoona xiray aagga waxaana halkaas ay ka bilaabeen baaritaano mixii ayay ahayd markii qaraxyo khasaare dhaliyey ay ka dhaceen duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu qaabilay madaxweyne ku-xigeenka midooda yurub ee arrimaha siyaasadda iyo amniga madaxweynaha soomaaliya ayaa qaabilay madaxweyne ku-xigeenka midooda yurub ee arrimaha siyaasadda iyo amniga joseph borella waxayna ka wada hadleen xoojinta xiriirka iyo taageerada midooda yurub ee soomaaliya madaxweyne ayaa ka warbixiyey qorshaha dowladda ee xasiliinta dalka dib-ueliska ciidamada abaaraha ka hortegaya macluusha xoreynta deegaanada ee dadka soomaaliyeed ay al-shabaab ay ku dhibaateeyaan sida hadalka loo yeeray iyo hirgelinta soomaaliya heshiisa kana gudubta xaaladaha markaasi cakiran ee ka jira dalka sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in lagu garab istaago dowladda soomaaliyeed qorshaheeda horumarneed laguna dhiirigeliyo tallaabooyinka socodka ay qaadayso oo salka ku haya daris wanaagga iskaashiga iyo iskuduubnida dhaqaale amni iyo siyaaseed dhankiisa madaxweyne ku-xigeenka midooda yurub joseph barela ayaa ku boogaadiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud sida ay ugu go-an tahay xal u helista caqabadaha ay la tacaalayaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan abaaraha iyo amni darada dalka jirta soomaaliya ayaa ka codsatay midooda yurub in ay markaa ay gacan xoogan ka geystaan ka hordaga ka hortagga markaasi xaalufka deegaanka hubka sharci darada ah iyo dharifka badda soomaaliyeed iyadoo markaa dib loo dardargeenlayo dhismaha ciidamada badda si dowladda ay u xakameeyso xuduudaha badeed ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dhinaca kale maamulka hirshabelle wuxa uu ku baaqay in la joojo qalaad beeleedyada markaasi kasoo cusboonaya deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe gaarahaan labada deegaan ee lagu kala magacaabo aa markaasi cadalle iyo sidoo kale intee deegaanka kale ee lagu magacaabo raagaceelle wasiirka arrimaha gudaha maamulka hirshabelle cabdi daahir goore oo karoore loo yaqaan ayaa ku baaqay in si deg dega loo joojo dagaalbeeleedada ka socda deegaanada markaasi hoostaga degmooyinka raagaceelle iyo cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe shir jaraad uu qabtay uu ku faahfaahiyey wasiirka
بسم الله الرحمن الرحيم دمان مجتمع صوماليات خاصة مجتمع هيرشبيل خاصة دولة هيرشبيل iyo shacabkeeda qaasatan degmooyinka raagaceelle iyo cadalo deegaanada hoostaga dadka walaalaha oo ku dagaalamay maanta waxaan ugu baaqaynaa baaq nabadeed ka dowlad ahaan hirshabeelle anagoo mataqaanaa ku hadlaya afkeeda waxaan baaq usoo jeedinaa dagaaladaas dadka walaalaha ah dagaalada soo laalaabtay waxaan baaq u dirayaa degmooyinka cada- ee cadale iyo raagaceelle dadka degan oo waxgaradka iyo maamulada khaasatan ee ist- gobolka shabeellada dhexe ma- maamulkiisa degmooyinka deegaanadaas iyo mas-uuliyiintooda ee, xildhibaanada stateka hirshabeelle ee, wasiirada hirshabeelle dhammaan waxgaradka reer hirshabeelle haday hadday yihiin federaalka iyo hadday yihiin eh, stateka waxaan ugu baaqayaa dagaalkaas deegaankaas in la joojiyo intay dhintay dhimantaan alla u naxariisto inta dhaawacaan alla caafiyo waxaan codsanaynaa oon baaq nabadeed u diraynaa bulshadaas inay dagaalka joojiyaan dadkaas reerahaas labada beelood oo walaalaha ah waxaan ugu baaqaynaa mar labaad iyo mar koowaad iyo mar saddexaadba dagaalkaas in la joojiyo dhammaanteenna waxaan ka xunnahay wixii meeshaas ka dhacay ee, dowladda hirshabeellena wax u qalma ma ahan dhammaanteen mataqaanaa maamulka eh, hirshabeelle hadduu yahay heer gobol iyo hadduu yahay heer stateba waxaan muujinaynaa eh, tacsi tiiraanya leh waxaan leenahay dadkaas waxgaradkooda iyo khiyaartooda iyo culimmadoodu inay ku baxaan waxaan ugu baaqaynaa dowladda hirshabeelle dhammaan inay kalaga wada qayb qaato Eh, annaga had- ka- ka- ka wasaarad ahaan wasaaradda arrimaha gudaha waxaan faraynaa maamulada ka shaqeeyo ee degmooyinkaas iyo gobolka oo ugu horeeya gudoomiyaha gobolka in jawaabtaas jawaab deg deg laga bixiyo in loo ta- dadkaa lala wadaago dadkaas in la ka joojiyo dagaalka deg- maamulada degmooyinkana waxaan leenahay iyo dadka waxgaradka oo dhan goobta dagaalka inay wada tagaan dadka walaalaha in la joojiyo xabadooda mar labaad aan ugu baaqaynaa Eh, ka wasaarad ahaana anaga mat- waa tegi doonaa goobta waxaan la wadaagi doonaa dadka dhibaatada kala gaartay waxaan ugu baaqaynaa gogol nabadeed dadku waxay leeyihin maanta cadow hirshabelle waxaa ku furan cadow oo argagixiso caalamiya argagixisadii soomaaliya dhibaatada ku aad waxaa socda dagaalkii shabaabka waxaa ka socda deegaanada gobolka hiiraan oo hirshabelle ka mid a dagaalo adag oo mataqaanaa meelo badan looga soo duulay Eh, deegaanadaas dagaalku ka socdo hirshabeelle inay isgarabsato oo gobol labada gobol mujtamacoodu ay dagaalka shabaab kasoo wada jirtaan rabnaa waxaa ku furan dagaalo aan caadi ahayn waxaa dhibaateeyey oo degmooyinka hirshabeelle oo dhan caqabad ku ah nabadiidka marka mujtamacii looga faa'idaysanahay dagaalka inay si jihaysan u galaan oo dagaalka cadowga ay wada wajahaan in dagaal qabiil lagu furo micnaheedu waa ma aha mid hadda diyaar loo yahay waxaan leenahay dadkaas reer hirshabelle oo dhan dagaalka shabaabka ha u midoobaano dagaalada sokeeye iyo dagaal beeleedka hala joojiyo odayaasha dhaqanka hirshabelle ee meel walbay joogaan duubabka dhaqanka ogaasyada imaamyada wabarada waxaan leenahay goobtaas dagaalku ka taagan yahay baaqa soo wada saara dagaalka shabaabka ayaa hirshabelle u ballan ah waxaa wajihi doonaa dagaalada shabaabka oo soo noqday haddana meel fiican maraya kacdoonka bulshada laga faa'iidaysanayo waxaan leeyahay sida oo ay u socoto dagaalka u socdane waxaa ugu muhiimsan midka hadda bulsh- deegaanada hirshabelle ka socdo oo argagixisada lagula jiro oo looga looga hortagayo al-shabaab loogana adkaaday magaalooyin badan sida degmada sida degmooyinka eh, matabaan maxaas eh, guulo fiican laga gaaray sidoo kalena waxaan ka filaynaa raagaceelle iyo warshiiq iyo cadale iyo aadan yabaal mujtamaca degno dagaalka argagixisa in u diyaar garoobaan dagaalka sokeeye ay joojiyaan
dhinaca kalena imaam- maamulada degmooyinka hodon iyo horwadaag ayaa olla iskaashi nadaafadeed ah waxay ka sameeyeen wadada isku xirta dhabka iyo isgoyska bakaaraha oo burbur iyo markaasi biifariis dhaheed horay warbixinada dad ku saabsan wariyahayga faadimo cabdiqaadir xasan ayaa inoo heysa
wadadan waa mid halbowlo waa caasimada muqdisho islamarkaana faa'iido weyn ay ku qabaan isku socodka dadka iyo gaadiidka waxay kasoo bilaabataa isgoyska dabka waxayna aadaa isgoyska suuqa weyn ee bakaaraha waana wado xiriirisa degmooyinka hodan iyo holwadaag maritaanka halkan shacabka iyo gaadiidka kala duwanba muddooyinkii ugu dambeeyey waa ay ku dhib qabeen sababtuna ahayd wadada oo burbur xoogan ka muuqday iyo roobabkii ka daaya caasimada oo saameyn ku yeeshay oo wadada dhanba mid biyo fadhiisi ah ayay noqotay balse maamulada degmooyinka hodan iyo holwadaag oo ay weheliyaan gudoomiye waaxiidyada labada degmo iyo talisyada saldhigyada hodan iyo holwadaag xalay waxay ololo nadaafadeed ka sameeyeen wadadan dheer oo gudoomiyaasha degmooyinku waxay sheegeen inay u taagan yihiin ka jawaabidda cabashada kasoo yeerta shacabka ku dhaqan labadaasi degmo gudoomiyaha degmada hodan iyo gudoomiyaha degmada holwadaag waxay xuseen sidoo kale inay wadaan qorshayaal ku aadan sidii ay kusoo afjari lahaayeen wadooyinka sidaan oo kale ah ee burburka iyo biyaha ay go'doomiyeen shacabka ku ganacsada hareeraha laamiga ayay fareen uguna baaqeen ka shaqaynta bilicda wadooyinka soo gala degmooyinka hodan iyo holwadaag intaasi kadib ugu horeyn waxaa warfidiyeen kala hadashay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada holwadaag waxaan joognaa wadadii kasoo degaysay dabka oo aadaysa su- ee bak- ee s- ee iskooska bakaaraha ayaan ka wadnaa caawa nadaafad wadadaasi waxaa jirta meel biyodegeen ah runtii oo bulshada soo- ee ku dhaqan degmada hodan iyo holaag ee aad iyo aad ugu dhib qabtay ayaan caawa waxaan u imaanay inaan nadiifino oo aan horey u soconno nadaafadaasina ay soc- ay ay noqoto mid horey u socoto waxaana iska kaashaday labada degmo ee labada gudoomiye garabkayga taagan bashiir cabdi maxamed waa gudoomiyaha degmada holwadaag dhankiisa waxa uu xusay in ka maamul ahaan dhanka degmada holwadaag ay wadaan qorshayaal ku aadan sida maamulka iyo shacabka ay iskaashi buuxa ugu samayn lahaayeen wadooyinka burbursan biyuhuna fadhiyaan waxaan aad ugu faraxsanaha caawa annagoo iska kaashanayna labadeenna guddoomiye ee cabdifitaax iyo aniga inaan waddadan caawa nadaafadeeda ka shaqaynayno oloola nadaafadeed aan ka wadno aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama aan isla taagannahay guddoomiyihii degmada hodon iyo anoo ah guddoomiyihii degmada howlwadaag inaan baaq halkaan uga diro waddada isku xirta iskayska bakaaraha iyo balaagsii oo aad u xirantay inaan ayadana shaqo inaan ka qabanno aan rabno dadka shacabka ee dhex degan ee biraha ka dhex mudtay ayaan rabnaa inaan caawa halkaan uga faa'iidaysanno baaq u jeedinaynaa inaan si wada jira ayadana u furi doonno annagoo iska kaashanayna hodan iyo howlwadaag ayaan rabaa inaan caawa halkaan uga jeediyo haddii ilaahay raalli ka noqdo wakhti gaaban inaan siinaan rabnaa oo aan meeshaas ay ku banneeyaan ciddii ku banneey weydana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan annagu tilaab ka qaadi doonno annaguna bannay doonno waddadaas haddii ilaahay raalli ka noqdo maadaama een, ay isku xirto laba waddo oo muhiim ah waddadana hore loo dhisay qarash badan galay maantana bire ka dhex mudan yihiin cabdifitaax xayro ciise waa gudoomiyaha degmada hodan ee gobolkani banaadir dhankiisa warfidiyeenka ayuu la hadlay isagoona ka hadlay arrimaha la xiriira burburka wadooyinka ee soo gala dhanka degmada hodan Ee, runtii waddadan waa wadda halbowle ah waxaa isticmaalo dhammaan bulshada ku nool qayb ka mid ah gobolka banaadir runtii caawa waxaan ka qabanaynay ama ka nadaafanay- nadaafanaynay qashinkii iyo waxyaabihii carradii taallay runtii saamayn waxa ay ku yeelatay muddooyinkii dambe mase xilliyadada haddeertaan oo xilli roobaada aan ku jirnay runtii inay yeelatay caro iyo fadhiisin aad u badan Ee, runtii caaway ee, annagoo samaynayna iskaashi ee, labada degmo howlwadaag iyo hodan runtii sidii way ka qurux badan tahay waxaan baaq u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee gaar ahaan bulshada mise ganacsatada waddadan labadeeda dhinac ku ganacsata runtii inay ayaguna ay ka qayb qaataan i- howlaha nadaafadeed mise bilicda aan mar walba aan samaynayno una taagannahay kuna hagaajinayno kuna qurux badinayno dalkeenna in ayaguna ay qayb ka ahaadaan runtii hawshan waa sii wadi doonaa oo qayba kay ahaa doontaa bilow ay noo tahay runtii waxaanu ugu xigi doonaa dham aniga guddoomiyaha ay- ay sheegayaan shaqo wadaagga nahay howlwadaag runtii waxaanu ugu xigi doonto waddada ka bilaa- ka bilaabanayso isgooska bakaaraha ilaa ku tegaysa balaagsi oo ayadana ah laami la dhisay qarash badanna ku baxay laakiin noqotay haddeertan isku bedeshay suuq amase goob ganacsi oo macnaha dhammaan ay bulshadii ku ganacsanayaan runtii bulshadaas iyo ganacsatada waxaan ugu baaqaynaa inay qayb nagala noqdaan waddadaas sidaan dib ugu furi lahayn isticmaalkii iyo suu socodkii ay qayb ugu soo noqon lahayd sida laamiyada kaleeta ay la mid ahaan lahayd faadumo cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan muqdisho
habiya gabagabada barnaamijka wareega ayaanu kusii saqaynaa saxba madaxweyne maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta xarig ka jiray dhaan biyood weyn oo markaasi qaban doona biyaha roobka oo badda geli jiray waruu markaa booqday dhowaan booqsho ku tegay deegaanka gabiley ee somalilan ka tirsan ayuuna hadalkan ka jeediyey bismillahi raxmaan raxiim waa laga warramay taariikhda iyo technicale si loo dhisay halkan laakiin waxaa jira factorkii hirgeliyey intaa wuu ka duwan yahay meel walba way jirtaa meel sanoo kaloo loo buroo la qaban karaa ama meel ku habboon in dhaam laga qabtaa ama hawl kaloo qaran in laga qabtaa dhulka meelo badan iyo badankiisuba wuleey sirta uu ku hirgelay waxa weeye dadka deegaanka ayaa qaatay amarkii la siiyey mashkaladu intaa wax kale wax kale maaha meel walba way taalaa cayn kale dadka iminka hadday saa amarka u kala qaataan meel waliba wax walba nu qaban karaa laakiin balow waxay ka joogtaa mashruucii markuu u baahdo maanta iyo berri iyo bilo kana maslax kana raaligeli dee ninkii maba arkaya fishankii kulama arkaaye marka haddii la ismaqlo oo dawladdu iyo dadkan hawsha wadaa fishan bay keenayaan wuu qaldami karaa oo bini aadmeenna wuu hirgeli kari waaya dhaliil baa ka soo bixi karta waa la saxaya laakiin haddii la xashirkaa lagaa qaado hadduu muran ka keeno dee waa dhibaato ummaddana xoog lawada muquurin maayo lamana qancin kari maayo maanta oo dhan dee boqol qofood miun taagay qancin kari maysid dhibaatayna haystaa waa taa waxayna tahay wax badan baynu qaban karnaa meesha waxa ka maqan waa ismaqalka ninkii tuulada joogay baa doonaya isagoon adduunka waanu haynin inuu marka la keeno wax doono ku hadlo dheeman baa laga qodanayaa lacag baa lagu soo qaatay maxaa looga jeedaa waar waa sheeko waa laynalu goynayaa tusaalaad siinaya gobollada qaar lacagtii loo qiimeeyey kan kula midaa loo qiimeeyey tan oo kaleo weliba ka istaajina way ahaadeen waa la diiday bil sanad dhan baa lagu rafanayay waa la isla fahmi waaye meel bannaanaa la geeyey bannaanka ciiddiisu waa furanta waana naajara maaha oo meel la qabanaya maa waa meel siman waa la qoday intii leeg baa la geliyey bala yar buu noqday markii hore sanu jabay ila waa ciid yarayed haddaa la qodayaa kii buurtii iminka markay kala arkay ayuu deegaankii leeyahay laakiin waxaa loo bahay in lasku kalsoonaan waxaa waynu qabsanaynaa qaladkana waynu saxanaynaa wixii naga wedanaayo waa qadar alla baalkan saa la sheegay gobolka waxaa saaran nadiifintiisa iyo ka warhayntiisa qoladiinni deegaanku waa mahadsantihin dhirtiinni cambaayadda waa kasimar saalimika baqayna way naga baxay taga dambayna waynu ka wada shaqaynaynaa haddii inta deegaan nin walaa maalintii labaatan dhagax soo qaaduu dhigo buurun bay noqonaysaa jaynu waa saas ku shaqaystaa aroor walba qofkii maraya hadduu shan dhagax halkan dhigo oo shan dhagax soo dhigo oo kagala yaalkana soo dhigo oo saa dhagaxanta loo dhigo buurtaasaynu soo rarayna biyuna way noo joogayaan dawladdu yaa lagu halayna waxa ummaddaa ka xoog badan inaynu isbaqallo weeye markaa ka qayb qaadsho inaynu halkan buurta weynaynana aanu kusoo wada tala galno mustaqbalka aad iyo aad baa mahadsanti wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo middooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
subersign design design daabacaad ku la sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhan iyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dhijitaala subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abordhay ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha hamogaanin subersign subersign design
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryaday martidaa soo socotay qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin ka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carabta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socote maraq digaaga juumba keene martaa soo socote maraq digaaga juumba keene martaa soo socote maraq digaaga jumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaadhsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteele waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhigta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo io dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega io dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaadhsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal
gudahaan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacadaada hadalsan magaalada muqdisho qaartan dhegeysaa wanaginta barnaamijka hegeysantaa ku kulan doona siyaasi nabadgelyo